Xildhibaanka Dadaab Dr. Maxamed Daahi ayaa ka hadlay dhulalka la isku haysta ee ka jira magaalada tani Gaarisa. Dr. Daahi ayaa sheegay in magaalada ay joogaan dad hubaysan iyadoona dhibaatooyinka leh ay dadka la kulmaan waa sida uu hadalka u dhigay.
magaaladan gaaris dhibaato badan baana haysataa amni la-aan baa jirtaa magaaladan waqti election wuu soo socdaa dad hubaysan baa jiraa gabdho la kufsadaa jiraan dad la dilaa jiraan dhulkii dhul baana lagu dilahaya waddankana dhulkii waa la diiday inay dadka loo sharciya xildhibaanka deegaanka dhadhaab ayaa sheegay in dhulalka haddii la sharciyeeyo faa'iido badan laga dheefi lahaa countiga haddii dhulka dadka u sharciyeen lahayd waxaa ka soo geli lahaa dakhli fara badan dadkana waxay heli lahaayeen dhul xalaal ahoo macnaha hataa ay ku qaataan haddii bangi ama shuarity ama wax kastaba hataa dad maalgeliyaan way imaan lahayd laakiin waddankan dhul la bixiyo waxaan xusana waxaa ugu dambeysay waagii county council iyo municipal council ahayn ninkii la dhihi jiray sahal oo man meer ka ahaa iyo allaha u naxariistay masiir cusmaan maxamed cusmaan rati waqtigiisa mudanaha ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in wadooyinka magaalada dhexmaro ay aad ciriiri u yihiin isagoona baaq u diray dowlad goboleedka gaarisa dhul la bixiyo oo official dadka la siiyo allotment goormay ugu dambeysay gaaris yaa garan soddon sano ka hor inta la dega hadda waa la iska degoon dadki way degeen nin kalaa la imaan warqad title deed kanna wuxuu ku dhistay guri guriga ma la dumin ku kalena warqad buu la imaan arrinta ay runta walaalayaalo mas-uuliyiinta reer gaaris weliba county government arrinta dhulka waa arrin adinka mas-uuliyaddiina ah dhanka kale wuxuu codsaday in magaalada nadaafadeeda lagu dadaalo wuxuuna guud ahaan mas-uuliyiinta kula dardaarmay inay iska kaashadaan horumarka magaalada waxaan rabnaa magaaladan waa magaalo wasaq badan jidad ma laha wasaq lama aruuriyo hadda roob markuu da-ay waxaa dhici doonaa shuban iyo calool xanuun iyo daksi iyo dhibaatooyin fara badan waxaana waxaa keeni magaalada ma laha nadaam haba yaraatee wasaq lama aruuriyo jidadka kulli me- waxay noqotay qashinqub bay noqdeen marka waxaan doonaynaa mas-uuliyiinta reer gaaris oo county government ay u weyn tahay iyo annagana aan ku jirno arrintan hala hal weji ahaan hala qaabilo dhulkan ha la bixiyo hataa hadduu rabo ha tago dhadhaab gaars ha tagto dhadhaab mudoogaas ha tagto balanbala ha tagto bura ha tagto dhul-aan maana haysaa ya dhul-aanna ma haysa runtii hataa haddii dhul la bixiyo oo dadka jiyad loo hagaajiyo nairobi waxaa laga soo shaqo looga imaada thika iyo kajiado iyo kiambu iyo meelkas iyo machakos magaaladan hataa dhadhaab baan karaa haddii plan fiican loo marka waxaan rabnaa arrinta ayada inay inay ayadana la la fiiriyo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa